baradowka iyo weliba akhrinta tafsiirka qur-aanka kariimka ee qoolka iba iyo weyba laaka gebagabay masjidka raashidiin oo kayaala degmada hilowaa ee magaalada muqdisho iyo oona arday badan markaas ku faa'iidaysadeen antiusa dareere tafsiirka weyba munaasabada laaka gebagaba ee tafsiirka qur-aanka kariimka ku qayb galay ulmaawudiin macalanka biyaa ee asharka ardayda waalidiin iyo qaybo sharduban ee odayaalka degmada ankooreen macalin cabdifataax sheekh cilmi oo ee maalanka biyaaya asharka tafsiirka qur-aanka kariimka yaa ku hadlay gebagabada weyba uuse sharhay sada markaas uuse baradowka tafsiirka qur-aanka kariimka uuse markaas muhiimankaye ardaydan iyo weliba guud ahaanba jeelka cusub ee markaas ha korahay marka insha allahu tacaala ilaahay ayaana na makaniyey oo noo suurageliyey oo na waafajiyey inaan soo bilaabno qur-aanka kariimka min suurati alfaatixa laga soo bilaabo walbaqara ilaa suurati naas intii laga soo gaarayo ilaahay fadligiisa iyo karamkiisa iyo juudkiisa ayay ku ahaatay awooddeenna iyo kartideenna iyo caqligeenna iyo maskaxdeenna kuma ahaanin ilaahayana waafajiyey falilaahi alxamdu casa wajal walaalayaal haddaan wax yar aan isxasuusinno taariikhdii aan tafsiirka aan soo bilaabnay iyo taariikhdii oo inoo dhammaaday iyo iclaam yar oon doonayno inaan rabno aan doonayno aan tafsiirkii mar kale dib aan u bilaabno oo aan waxaa waaye aan yacnii aan akhrino waxaan ku hormarayaa taariikhdii aan tafsiirkaan soo bilownay waxay ahayd kun afar boqol afartan iyo shantii bishii shawaal toban iyo labadeedii taariikhda hijriyada kuna beegneed labada kun labaatan iyo afarta bishii abriil labaatan iyo kowdii habeen axada ayaan tafsiirkaan bilownay waxaa ilaahay noo suurageliyey dhammaadkiisa kun afar boqol afartan iyo toddobada bishii rabiicu thaani toban iyo sagaalkeeda waafaqsaneed labada kun labaatan iyo shanta bisha oktoobar koo iyo tobankeeda habeen sabti ah ayuu noo dhammaaday muddo waxaan akhrinaynay tafsiirka hal sano iyo bar ah ayaan akhrinaynay inta jalso ama xalqo aan isugu nimidna waxay ahayd laba boqol afartan iyo toddobo xalqadood ayaan halkan u soo fadhiisannay taas oo ka dhigan haddii laysku soo aruuriyo laba boqol afartan iyo toddoba saacadood inaan halkan aan wax ku soo kulannay oon tafsiirkan ku akhrinaynay marka ilaahay aan uga mahad celinaynaa noo suurageliyey wax fatraa iyo inqidaac naga gelin dhanka kale waxaana ku mid ee ulmaawudiinta ku qaybgalay munaasabada yaaweyba iyo ku hadalena samarkaasi muhiimga tabaradowka qur-aanka kariimka tafsiirka iyo weliba taas oo weliba qof weliba anfaca doonta maalinta aakira iyo weliba maalinta aakira adduunkana markaas u sah ayey faraaga guula keliya markaas la kadeeri karo qur-aanka iyo weliba tafsiirshay maadaama ay tahay waxa meesha lagu akhriyey kitaabka qur-aanka kariimka ah lagu khatimay sidaad ogtihiin sida culummadu noo sheegtay ama kitaabadaba ku cad qofka qur-aanka haddii uu akhriyo uu soo bilaabo u khatimo khatimkiiskaas uu khatimay waxaa naloo sheegay in ay malaa'ig fara badan ay kasoo qayb galaan khatimkaas uu qofku khatimay shalay haddaad caashi waalidayn ahaan jirtay qur-aanku noloshaadii ma beddelayoo ilaahay rasuulkiisa ma kugu xidhay sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdaadii ma beddelay oo qof waalidka u naxariis badan baari u ah u dhimrinaya qur-aanku ma kaa dhigay shalay haddaad beenaale ahayd oo runta iyo beenta aadan kala garanay qur-aanku akhlaaqdaadii ma beddelay oo ma ku camal fashay aayaadka lagugu dul akhriyey rubba qaari waalqur'aanu yalcanuh dad badanoo waxaa jira qur-aanka akhriya qur-aankuna uu lacnadayo oo uu leeyahay lacnad allaha kugu ridee addoonka ilaahayuma igu jeesjeesaysaa addoonka ilaahayuma igu jeesjeesaysaa lacnad allaha kugu rido aayadihii beenta sheeg beenta ka digayey oo beenta xarrimayuu akhrinahay safka horena beentuu uga jiraa aayadihii ka digayey cuquuqulwaalidayn labada waalid in lagu caasi garoobo ka digayuu akhrinahay waana caasi waalidayn aayadihii dhiigga muslinka in la daadiyo xarrimayuu akhrinahay qorogona gacantuu ugu jiraa oo qof muslim oo ka badbaadaya ma jiro